saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ku geeriyooday hal ruux shacaba qaar kalena wa ay ku dhaawacmeen kadib markii warsaas ku furay nin ilaalo ka ahaa mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada garowe waa sida ay tebinayso warbaahinta qofka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo ahaa saddex ruux ayaa dhammaantood ahaa haween kuwaas oo saarnaa mootobajaaj maraysay gudaha magaalada garowe sidoo kale waxaa la sheegay in dumarkan ay da'dooda u dhexaysay shan iyo toban ilaa labaatan sano waxa ayna u dabaaldegayeen wax ay ku sheegeen maalin ay u asteeyeen calan qabiil arrintaasoo dadka waxgarta ku tilmaameen inay tahay qabyaalada baraxla dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale magaalada muqdisho ka dhacday dhacdo la mid ah tan oo ay dhaawacyo ka soo gaareen dhallinyaro ku howlan naafalkan lagu rasaasayey gabdhahan oo kale